alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin slى اllahu عlى nabiyina muxamadi wعlى aalihi waصaxbih waslama tasliima kasiira ama bacd xadiidka ka waramayey najaasada kelbiga ama ayga sida loo zuulinayo waynu soo maray maydhitaanka nijaastiisa la maydhayana mar in ciid laga dhigaayo ayaynu soo maray waxaynu halkaa kusii daraynaa ama aynu baraarujinaynaa uun sida xoogga badan ciiddaasi ayaa biyaha la raacinaya waxyaabahan kale ee wax nadiifiya sida saabuunta iyo taydha iyo waxyaabaha la midka ah ee wax nadiifiyana loo baydhi maayo oo ciidda looga baydhi maayo in ciiddii la waayo ama isticmaalkeedu suuragal noqon waayo mooyaane waayo sababta sharcigu ciidda uu u sheegay waxa weeye ma jasmin karo inay tahay ziyaadatu tandiif un in ujeeddadu ay tahay uun in aad loo nadiifiyo oo macno kale aanu ku jirin ma jasmin karo waxaa dhici karta xikmad kale inay ku jirto sababta loo doortay in mid ciid laga dhigo waata kale ee fudaydka shareecada ku sugan oo ciidda dadka badidooda mutayasar bay u tahay oo way u fududtahy oo dadka badidoodu ciiddii waa mid ay heli karaan oo ay isticmaali karaan weeye waxaa kaloo xadiidtaynu soo marray ka mid ahaa maa quطica min albahiimati wa hiya xayatu fahuwa mayit xadiidkaana waxaynu ishaaray ahlulcilmiga badidoodu kitaabu lacima wasayd inay ku keenaan laakiin sida uu sheegaayo saaxibu minxati alcallaam waxaa suuragala xaafidku inuu baabkan baabulmiyaah ugu soo arooriyey libayaani ana hada almaqطuuca la waqaca fii maain aw gayrihi fahuwa fahuwa najisun in kaana min xayawaani maytatuhu najisa wuxuu macnihii u keenay si uu u caddeeyo waxan ama qeybtan xayawaanka laga jaray dee ay ku dhacdo biyo iyo waxyaabaha kale inay waxa weeyaan maaragtay nijaasaynayso waa haddii saa ay ka ahaatee xayawaan bakhtigiisuu nijaas yahay oo kalluunkii iyo jaraadkii iyo maa laa nafsa lahu saa'ila iyo waxyaabahaasi ayaa laga saaraya qaala alxaafidu raximahu llahu baabu laaniya alaaniyatu waa jamcu inaa weeyi weelka ayuu baabu yahay markuu baabkii biyaha sheegay ayuu wuxuu ku xigsiiyey baabkii weelka munaasabana ka dhaxaysa biyaha iyo weelkaa munaasabadaasina waxay tahay biyuu had iyo jeer dee waa wax dareeraah weel lagu shubay u baahan yihiin mar hadday weel lagu shubo u baahan yihiin inuu weelasha wixii bannaan iyo waxaan bannaanayn caddeeyo ayuu baabkan u guntay weelashana waxa walaalayaal asal u ah alxilu wاطahaara inay xalaal yihiin iyo inay daahir yihiin ilaahay baa yidhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiica ilaahay aayaddaa wuxuu dadka ugu mano sheegtay waxa dhulka ku sugan inuu iyaga u abuuray si ay u adeegsadaan ay ugu intifaacaan waxaa asalkaa cadiimka ah ee ballaadhan laga soo reebayayuun wixii daliiluu sheegay xaaraannimadiisa weelkaasi ama ha ka samaysnaado dhoobo ama ha ka samaysnaado qori ama ha ka samaysnaado dhagax ama macdan kale ha ka samaysnaado ama naxaas ha ka samaysnaado ama jaandi ha ka samaysnaado noocuu doonaba ha noqdo asal waxa waa inuu daahir yahay qaala can xudayfata bni lyamaani radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi saxaabigaasi qaala nabiyu nebigu wuxuu ihi sala allahu alayhi wasalama laa tashrabu waxba ha ku cabina fii aaniyati dahabi weelka dahabka iyo walfidati weelka fidada walaa taakuluu waxna ha ku cunina fii sixaafihaa xeedhaheeda fii sixaafihaa xeedhadeedana waxa ku cunina damiirku markaa wuxuu u noqonayaa fidada ama wuxuu noqonayaa jinsiga ayuu u noqonayaa jinsigaa aaniyada dahabka iyo fidada xeedhahood xeedhyahoodana waxba ha ku cunina fa innahaa maxaa yeele lahum gaaladay u sugnaatay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda gaalada ayay ugu sugnaatay oo lahum damiirkaasi wuxuu u noqonayaa ay lilkufaar lama soo sheegina sidee damiirka loogu celinayaa walow yaan laba soo sheegina waa mafhuumun min asiyaaq siyaaqa ayaa laga fahmaya walakum idinka ayay idiin sugnaatay fil aakhirati aakhire dhexdeedana idinka idinku sugnaatay oo ku isticmaalaya muttafaqun calayh xadiidkan qudhiisana waxay ahlulcilmigu ku soo arooriyaan ama maxalkiisa iyo goobtiisa dhabtii ay tahay kitaabu lacimati walashriba laakiin xaafidku wuxuu u soo arooriyey in markaa laga qaato ama uu ka deliishado weelka dahabka iyo fidada in lagu weysaystaa inaanay bannaanayn waay xadiidka walaalayaal waxaa laga faa'iidaysanayaa inaan weelka dahabka iyo weelka fidada waxna lagu cabi karin waxna lagu cuni karin arrinkaasina waa arrin markaa xadiidka ka cad oo mutafaqa weeye waxaan farqi kala lahayn dahab saafiya inuu weelkaasi yahay ama fido saafiya uu yahay iyo in wax dahabah iyo wax fidaahi ay ku jiraan oo badhna dahab yahay badhna wax kale ama badhna fido yahay badhna wax kale uu yahay waxa yaree laga soo reebi doono aynu arki doona fidada ku saabsan mooyaane xukumkaasi ah inaan waxna lagu cabahayn waxna lagu cunahayna ragga iyo dumarka labadaba caan buu ku yahay oo haddii dumarka loo baneeyey dahabka inay xidhaan oo la isku qurxiyaan taa macnaheedu maaha inay wax ku cabi karaan ama wax ku cuni karaane arrinkaa ragga ay kala mid yihiin waxay haddaba ahlulcilmigu isweydiiyeen isticmaalaadka kale cunista iyo cabista la gera iyo isticmaalaadka kale miyay bannaantahy mise ma bannaana sida in tusaale ahaan biyo lagu shubto lagu weysaysto ama lagu maydho ama waxa weeye garhfeed dahab ka samaysan ama fido lagu feedho ama waxa weeye cadar iyo wax la mida lagu shubto oo lagu isticmaalo ama indhakuul lagu isticmaalo adigu isticmaalaadka kale ee faraha badan ma ku bannaan yahay mise kuma bannaana ahlulcilmiga badidoodu waxay qabaan isticmaalaadka kalena inay cunistiiyo cabista la mid yihiin waxaana yidhaahdeen cunistiiyo cabista waxaa loo sheegay takhsiis la khasisaayo la leeyahay labadoodaasuunba xaaraana looma sheegin ee waxaa loo sheegay lianna haada huwa alaglabu isticmaalan inta badan isticmaalka weelashaa la isticmaalayo waxa u badan in cunis iyo cabis markaa lagu isticmaalaa u badan marka inay isticmaalka u badan yihiin darteed baa loo sheegay in xukumka labadaa lagu khasisayo darteed looma sheegin bay yidhaahdeen waxaa kaloo yidhaahdeen alla ilahe waxaanu nusuusta ku haynaa iyadoo cunis la diiday ama la sheegay oo isticmaalaadka kalena ay soo gelayaan ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira wuxuu ilaahay aayaddaa ku sheegay maalka agoonta in la cuno iyo waciidka iyo goodiga adag ee ka dhalanaya isticmaalaadkii kalena waa la mid bay ahlulcilmigu yidhaahdeen kana waa sidii oo kale bay leeyihiin akaru ahlilcilmi sidaasay maraan laakiin bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen maya eh in wax lagu cuno iyo in wax lagu cabo ayuunbaa muxaram ah isticmaalaadka kale way bannaan yihiin waxaanay qabsadeen waxa weeye labadaa xadiidku sheegay ayuunbaa la mamnuucayaa wixii kale dee deliil bay u baahan yihiin asalkuna waa inay xalaal yihiin waaya waxaa kaloo ay qabsadeen xadiid ee dumarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalama umu salama ayay ahayde radia allahu canha wa ardaaha waxaa laga wariyey inay haysatay weel fido ka samaysan oo timihii rasuulka sala allahu calayhi wasalama wax ka mid ah ay markaa ku kaydin jirtay ama ay ku hayn jirtay marka waxay idhaahdeen waa weel fido ahoo cunis iyo cabis waxaan ahayn loo isticmaalay baa xadiidkaana ku sugan calaa kulli xaal hadal dheer baa ku sugan waxaan filayaa riyaadkana inaynu masaladaa kusoo taabannay baabkan sida axwadka ahi waa qowlkaa jumhuurka weeye markaad aada ugu fiirsato waxaa iska dhici karta sidaa jumhuurku ay sheegayaan inay tahay waxa weeye mid raajixa sidaa awgeed axwadku waa in isticmaalka weelka dahabka iyo fidada la yska ilaaliyo sababta laynoogu diidayna waa la caddeeyo waa cilatun mansuusun calayha waa cilo la caddeeyo xadiidkaa lagu caddeeyey oo rasuulku wuxuu ihi sala allahu calayh wasalam fa inaha lahum fi dunya walakum fi laakhira yacnii adduunyada waxaa ku isticmaala gaalada markaa dadka muslimiinta ah inayna iyaguna isticmaalaan waxaa ku sugan tashabuhun bilkufaar gaaladii oo laysu ekaysiinayaa ku sugan wa tashabuhu bihim laa yajuus in laysu ekaysiiyaana ma bannaana gaalada in laysu ekaysiiyaana mid bannaan waxa weeye ma aha waaya marka rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam iyagaa adduunyada kulana maaha bay ahlulcilmigu yidhaahdeen macnaheedu inay adduunyada xalaal u tahay oo iyagaba waa ka xaaraan hayeeshee macnuhu waxa weeye waa dadaan dee diin ku dhaqmahaynoo xuduudda ilaahay aan markaa dee la imanahaynoo iyagu wixii xaaraan tahaabay iska isticmaalayaan oo macsidaasay ku dhaqmayaan waayo laakiin dadka mu'miniinta ah iyagu amarka ilaah iyo rasuulkiisay u hoggaansamayaan aakhire marka la tago gaaladu waxa weeyaan ma isticmaalayaan waayo weelkaasi jannadaa lagu isticmaalaa gaaladu jannana shaqo kuma laha hase ahaatee dadka mu'miniinta ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada ku siinayaa iyaga ayuu ku abaal marinayaa jazaa'an wifaaqa qaala wuxuu yidhi wa can ummi salamata radia allaahu canha markaa xadiidkaa mowduuciisa iyo mucda uu ka hadlayaa waa taxriimu alakli washurbi fii aaniyati adahabi waalfida in wax lagu cabo iyo wax lagu cuno labadaa weel ma bannaana isticmaalaadka kalena ahlulcilmiga badidoodu wixii daliil ka soo reebay mooye way haleeshiiyeen wa can ummi salamata radia allaahu canha qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alladii midka yashrabu wax ku cabbaaya fii inaa'i lfidati weelka fidadu inamaa yujarjiru wuxuu kaga qurjuc qursuc siinayaa un fii baطnihi calooshiisa naara jahannama naarta jahannama ayuu kaga qurduc qurduc siinayaa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkana ikhwaani mowduuca uu tilmaamaya waa mowduucii ama arrinkii xadiidkii horeba uu sheegay ha yeeshee waxa ku sugan waciid markaa daran iyo cadaab adag oo loo sheegay qofka waxa weeye weelkaa wax ku cabba ayaa xadiidka ku sugan mar haddii la yidhi naarta jahannama ayuu calooshiisa kaga qurduc qurduc siinayaana waxay taasi keensanaysaa arrinkaasi inuu yahay min kabaa'ir dunuub waa dembi weyn weeyo dunuubta waaweyn ka mid ah waay xadiidkani markaa fidada ayuu sheegay dahabkii ma sheegin laakiin mafhuumka la idhaahdo waxa weeye mafhuumu lwlaa ayuu ku tusinayaa dahabka in wax lagu cabaano inay muxaram tahay waayo liannahu acdamu min alfida dahabku waxa weeye fidada uu ka sii wen yahay waanu kasii markaa qurux badan ya waanu ka qaalisan yahay marka fidadii haddii la diiday dahabkiina iyo isagana waa la diidayaa sida xadiidkaa horena uu sheegaayo waayah inamaa yujarjiru fii baطnihi naara jahannama waxay ahlulcilmigu tilmaameen jarjaradu horta waxa weeye waa sanqadha marka sharaabka la cabaayo waa sanqadhuu samaynayo qurduc qurducduu samaynayo weeye marka waa sida ma'aalkiisu uu noqon doono oo shay muxaram ahoo loo diiday markuu wax ku cabee uu kaga qurduc qurduc siiyey sidaa uu maaragtay sharaabkaa uga qurduc qurduc siinaayo waxa muxaramkaa uu ku cabaayo ayuu naarta jahanabana waxa weeye maalinka aakhira uga qurduc qurduc siin doonaa yatajaracuhu walaa yakaadu yusiiqu can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa dubiqa kolka lala madageeyo alihaabu haraga faqad ahura wuu daahiroobay ahura iyo ahara waa luuqataan alimaamu nawawiyuna raximahu llah wuxuu rajaxayaa ahura bidami ta dada in la godo ayuu rajaxaya akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray wa cinda alarbacati afarta agtooda waxaa ahaaday oo afartii asxaabu sunanka ah ayumaa ihaabin harag kasta oo dubiqa la deebiyaa ay faqad ahura wuu daahiroobay waana saxiix weeye lafdiganna waa saxiix weeye ha yeeshee lafdigan afartu may wada warin waxa wariyey tirmidi iyo nasaa-iyo ibnu maajah ayuunbaa lafdigan wariyay ayumaa ihaabin dubiq hase ahaatee lafdiga abi daawuud isagu lafdigaa muslim buu la mid yahay wa can salamata bni lmuxabiqi radia allaahu canhu waa salama ibnulmuxabiq alhudali qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam dibaaqu juluudi lmaytati hargaha markaa shayga baktiga ah ama xayawaanka dhintay baktiga ah madageynteedu duhuuruhaa daahirinteeda weeyi oo in la madageeyo ayay ku daahirgaroobaysa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu xibbaan baa saxiixiyey waana saxiixun bishawaahidihi weeyi wa can maymuunata maymuuna waxaa laga wariyey radia allaahu canha qaalat inay tidhi mara rasuulullaahi rasuulka ilaahay wuxuu soo maray sala allahu calayhi wasalama bishaatin lax buu soo maray laxdaasoo yajuruunaha ay jiidayaan oo intay maaragtay baktiday dabadeetana ay iska jiidayaan fa qaala wuxuu rasuulku yihi low akhadtum alla maad qaadataan ihaabaha harageeda maad qaadataan oo lowda waxaa laga dhigi karaa litamani baa laga dhigi karaa waay waxaa kaloo markaa loo laqbayn karaa low akhadtum haddaad qaadan lahaydeen ihaabaha harageeda ay lakaana xasanan way fiicnaan lahayd fa qaaluu waxay idhaahdeen innahaa iyadu maytatun waa bakti weeyi way baktidaye fa qaala wuxuu ihi yuahiruhaa waxa tahiraya almaau biyaha iyo walqaradu qaradka ayaa markaa tahiraya geedka la idhaahdo akhrajahu abu daawuuda wanasaa'iyu abu daawuud iyo nasaa'i ayaa wariyey hase ahaatee dacfi baa ku sugan alimaamu alalbaniyuna isagu markaa wuu saxiixiyey alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey axaadiidtan walaalayaal waxaa laga qaadanayaa shayga markaa baktiyey in haragga lagala bixi karo oo haraggaasi marka lagala baxo haddii la maga madageeyo ama la magdiyo uu noqonayo markaa daahiroo magdinta uu ku daahir garoobayo waay wuxuu ku daahir garoobayaa madginta la madgiyo ayuu ku daahir garoobaya xadiidkana waxaa ku soo aroortay sidaa aynu markaa aragnay inoo muuqataa idaa dubiqa alihaabu alihaab baa ku soo aroortay al baa la geliyey ashaasina waa alistiqraaq aljinsi waa jinsiya istiqraaqiya ashii la odhan jiray cumuumka faa'iideyn jirtay lafdiga asxaabu sunan ay soo wariyeena ayumaa ihaabin dubiqana iyada cumuumku waabuu ku cad yahay oo ayu waa min siyaqi lcumuum bay ka mid tahay sidaa awgeed baa waxa bacdu ahlilcilmi ay ka qaateen bakti kaste oo haraggiisa markaa la magdiyo magdintaa inuu ku noqonayo daahir ama ha noqdo baktigaasi shay marka hore waxa weeye gowracu uu xalaalaynayey oo uu daahir ka dhigayey ama ha noqdo shay markaa gowracaasi aanu xalaalaynahayn oo aanu daahir ka dhigayn sida bahalaha iyo waxyaabaha dee aanay bannaanayn in la qasho waaye sidaasi ayaa bacdu ahlilcilmi ay mareen waana qowl qawiya ha yeeshe eh sida saxiixa ah ee waxa weeyaan markaa raajixa ah waxyaabaha haragoodu magdinta lala madageeyo uu ku daahirka noqonayaa waa waxyaabaha ma'kuululaxmiga ah hilibkooda la cuno ee gowraca la gowraco ku xalaaloobayo weeye sida ugaadha iyo markaa dee xoolahan la isticmaalo iyo wixii la mid a taana waxayna tusinayaa xadiid baa waxaa ku soo arooray dibaaqu juluudi lmaytati dakaatuha hargaha markaa baktiga ee magdinteedu waa dakaatuha weeyi oo macni magdinta la magdiyaa waxay u gelaysaa halkii gowraca oo sida xayawaanka ama neefka marka la gowraco haraggiisuu daahir u noqonayo ayaa haddii uu baktiyo haragga lagala baxo haraggaa la magdiyana haraggii uu daahir u noqonaya sida gowricii uu haraggiisii daahir uga yeelayo ayaa magdintuna ay haraggiisii daahir uga yeelaysa lafdi kale wuxuu sheegayaa dibaaqu ladiimi dakaatuhu lafdi kale wuxuu sheegayaa fa ina dakaataha dibaaquha ayuu sheegaya marka axaadiidtaasi waxaa laga qaadanayaa waxaan haraggiisu uu daahir garoobayaa inuu yahay maxay wixii maakuululaxmiga ahaa ee hilibkiisa la cuni karaayay ee gowraca waxa weeye marka horeba ku xalaaloobayay sidaana ahlulcilmiga ku tegay waxaa ka mid ah awsaaci iyo ibnulmubaarak iyo abuu thawr iyo isxaaq ibnu rahwiya sida alimaamu nawowiyuba uu sheegay waxaa kaloo sidaa rajaxay shaykh islaam raximahullah iyo cabdiraxmaan assicdi iyo ibnu baaz iyo ahlulcilmi kaleba sidaasi ayay rajaxeen waayahay haddii markaa aynu nidhi waa daahir waxyaabihii markaa gowraca ku daahir garoobayey argahoodu magdintay ku daahir garoobayaan oo aynu nidhi markaa waa daahir sidii la doonaa dee loo isticmaali karaa wax qallalan baa lagu shuban karaa wax qoyan baa lagu shuban karaa sida biyo iyo caana iyo waxyaabaha qoyan baa lagu shuban karaa saxaabadana way ka sugnaatay inay markaa harag la magdiyey biyo ay ku shubteen way ka sugnaatay waayahay waxaa kale oo markaa la odhanayaa xaggiisa sare iyo xaggiisa hoose labaduba waxay noqonayaan daahir ha yeeshe eh dee lama cuni karo oo ma bannaana in la cunaa waayo xadiid baa waxaa ku soo aroortay innamaa xaruma akluha ama inamaa xurima akluha waxa la xarimay uun ama waxa xaaraan ahun cunisteeda marka hargihii halaba magdiye lama cuni karo laakiin isticmaaladii kale sidaasaa loo isticmaali karaa salli iyo gogol lagu tukado oo lagu cibaadaystaa laga dhigan karaa shay biyaha iyo caanaha iyo waxaa lagu shubtaa laga dhigan karaa waxa weeye dhar iyo waxyaaba markaa la xidhaa laga dhigan karaa adigu waxa weeyaan maaragtay daahir bay noqonaysaa daahir ayay noqonaysaa waxaa haddaba isweydiin lih madageyntu ama magdintu maxay ku soo xasilaysaa sidee loo magdinayaa xadiidkaa u dambeeya waxaa ku soo arooray yuطahiruha almaau waalqaradu waxa dahiraya biyo iyo haddii allaba kuu roon yahay qaradka geedka la idhaahdo markaa kolley dee dadku way kala duduwan yihin oo qaarba sibay u magdiyaan hargaha innaga dadkeennu waxay samayn jireen geedkan la idhaahda asalka asalka galoolka iyo wixii la mid ah iyo biyaayey markaa ku waxa weeyaan madagayn jireen oo ay ku huurin jireen dabeetana sidaasay ku daahirin jireen waaye imanka wakhtiyadan dambena sidaa sheekhan shaarixiba uu tilmaamayo dee kolley waa la hormaray oo dhirta iyo waxyaabaha imanka dee lama isticmaalo warshadaha waaweyn iyobaa magdintaa lagu sameeya oo hargihii fadalaadki iyo waxyaabihii markaa nijaasada keenaye lagaga tirtiraa oo lagaga baabiya ha warshadaha waaweyn iyo waxyaabaha markaa loogu talagalay ee haddii aan laba kuu roon yahay lagu nadiifinayo harga arrintaa in la sameeyaana waa mid iska jaa-isa oo dee adiladu may odhan shay gaara ayuunbaa markaa waxa weeye madagaynaye wax alla wixii lagu nadiifin kara ee lagu magdin karaba waa lagu magdinayaabay ahlulcilmigu yidhahdeen alqarad waxay ku fasirayaan inuu yahay waxa weeye waraqu salam geedka salamka la idhaahdo waxa weeye waa caleentiisa ahlulcilmiga qaarna waxay ku dareen sidaasoo kale midhihiisa markaa geedkaa salamka la idhaho caleentiisa iyo midhihiisa iyo biyo ayaa lagu madagaynaya weeye waxaana dhici karta in wakhtigaa hore ay geedkaa iyo biyaha madagaynta u isticmaali jireen laakiin ma aha macnuhu in intaasun maaragtay macnuhuyi haddaba salamkani muxuu ahaa waxaa kolley wadaadadu ay sheegaan geedka la idhaahdo baxrasaafka inuu yahay ayay waxa weeye sheegaan qaarkoodna salamka waxaabay ku sheegeen geedkan la idhaahdo markaa quraaca ee alkhulaasa wax kasta oo markaa lagu madagayn karo lagu nadiifin karo hargahaas waa lagu nadiifinayaa marka la nadiifiyana waxa weeye daahir bay sidaa u noqonaysa taasi waa mas'ala weeye waxaa kaloaynu baraarujinaynaa waxaa dhacdo waxa weeye soomaalidu waxay sameeyaan geela maqaar baa loo saaraa oo ashu tusaale ahaan marka ay dhiciso ama cabaadeerayso waxaa dhacda ilmahaa yar ee ka dhintay maqaar baa looga saaraa maqaarkaasaa dabadeetana lagu maalaa oo inta halkaasoo kale loo saaro ayaa waxa weeye lagu salaaxaya lagu maalaya oo ay muddo ku irmaanaanaysa intii neefka ay ku irmaanaan lahayd oo kale waaye haddii markaa neefkaa yaree haraggaa laga saaray marka hore la gowracay dhib ma laha oo daahir weeye soo ma haddii waxa weeye laakiin uu baktiyey haddii inta laga saara la madageeyo sidaa aynu sheegayno iyadana waa daahir saa ahaatee iyadoo markaa aan lana madagaynin neefkana aan la gowricin haddii la isticmaalo dee shay nijaasa buu noqonaya nijaas la isticmaalayu noqonaya qaala wuxuu ihi wacan abi haclabata alkhushaniyi radia allaahu canhu saxaabigaasi abuu haclaba kunyadiisa ayuu caan ku ahaa waxaana ahlulcilmiga qaar ay sheegeen culimmada badidoodu inay yidhaahdeen magaciisa jurhuun baa la odhan jiray ibnu naashir saxaabi qiimo badan oo faadila ayuu ahaa waxaana la yidhi markii uu dhintay radia allaahu canhu wa ardaah isagoo sujuudsan buu dhintay sujuud bay naftu kaga baxday waana min calaamaati xusni alkhaatima qofku isagoo khayr ku sugan oo ku dhex jira qurbo iyo khayr inay naftu ka baxdaa waxay ka mid tahay calaamaada calaamaadka muujinaya khaatimo wanaag qaala wuxuu ihi qultu waxaan ihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow innaa anagu cidduu markaa u jeeda ee uu y leeyahay innaa waa isaga iyo qabiiladiisa weeyi qabiiladiisii markaa khushayn iyo isaga weeyi innaa anagu biardi qowmin ahli kitaabin qoom iyo dad ahlulkitaaba dhulkood baanu ku sugannahay oo aanu joognaa dhulkaasina xagga iyo shaam buu ahaa ahlulkitaabkuna waa yahuud iyo kiristaanka waظaahiru ana almuraada bihim huna annasaara sidaase muuqaalka dheer halkan kiristaan baa looga jeeda oo waddankaasi qabaa'il waxa weeye carabta ka mid ah oo kiristaanoobay ayaa ku sugnaa afa na'kulu miyaanu wax ku cunnaa fii aaniyatihim weelkooda weelkooda miyaanu wax ku cunnaa qaala wuxuu rasuulku uhi sala allahu alayhi wasalama laa ta'kuluu waxba ha ku cunina fiiha weelkeeda waxba ha ku cunina ilaa anlaa tajiduu inaydaan helin mooyaane hayrahaa hayrkeed inaydaan helin mooyaane wax kale inaa weydaan mooyaane oo faksiluuhaa maydha wa kuluu fiihaa wax ku cuna dabadeed muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani ikhwaani waxa uu ka waramayaa xukmu aaniyati ahli lkitaab dadka ahlulkitaabka ah weelkooda ama gaaladaba si guudu dhaho weelkooda xukunkiisa ma la isticmaali karaa daahir ma yahay mise waa nijaas waayahay xadiidku markaa wuxuu ina tusayaa oo laga qaadanayaa inay fiican tahay weelkooda in la yska ilaaliyo o la yskaga fogaado haddiiba weel kale la helaayo waa in markaa waxa weeye la yskaga durko oo la yska ilaaliyo weeye sababtuna waxay tahay lianna dee gaaladu waa gaalo oo weelkoodii ay lahaayeen waxay doonaan bay ku cunayaan ya wax baktia ayay ku karsanayaan xataa hadday iyagu gowracaan waa bakti soo maaha wax gaalgowracay waa bakti un hadduu doono waxaan markaa laba gowricin ama wax maaragta ay gowraceen gowracooduna waa bakti ayay ku karsanayaan nijaasaadka ayaanay ka ilaalinahayn khamrigo ahlulcilmiga qaar ay qabaan inay nijaas tahay sida aynu arki doonno ayay ku shubanayaan marka mar haddii ay xaalkoodu sidaa yahay waxa fiican doofaarkay ku karsanaya weelkooda in la yskaga durko ayaa wanaagsan waayahay sidaasaa markaa fiican ha yeeshee haddii waxa weeye laga maarmi waayo oo weel kale la waayo waa la isticmaali karaa waa lahee waa la isticmaali karaya markaa la isticmaalayana rasuulku sala allahu alayhi wasalama in la yska maydho ayuu markaa sheegay waaye ase ahaatee waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen weelkoodu markaa haddii dee nijaasa ay ka muuqato waxa weeye waa la maydhayaa oo nijaas baa dee ku sugan nijaastaa waa laga maydhayaa sida weelkeennaba looga maydhaya haddii laakiin wax nijaasi aanay ka muuqan sida saxiixa weelkoodu nijaas noqon maayo waa daahir weeye weelkoodu waa daahir amarkaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yihi faqsiluuha maydhana waxaa lagu xambaarayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen haddii allaba kuu roon yahay lilistixbaab baa lagu xambaaraya oo maaha inay waajib tahay weelkooda in la maydho haddii nijaasi ku taalla ayuunbay waajib tahay in la maydho ha waa inamaa huwa lilistixbaab waayahay taana waxaa tusinaya rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalam waxaa ka soo arooray weelkooda inuu wax ku cunay gabadhii yahuudiyadda ahayd ee rasuulka markii dambe sumaysay sala allahu aleyh wasalam weelkeeda waxa weeyaan markaa waa kii wax ku cunay ma odhan waa weel gaale horta hala maydho ama waa nijaasa iga daaye adilo kaloo badanina way ku soo aroortay masalada caynkaas faqsiluuhaa inay markaa waajibnimo faa'iidayso wujuubu lgusli inay faa'iidayso waxaa ka leexinaya bay ahlulcilmigu yidhahdeen aayadda qur-aankaa ilahay yihi wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum cuntada ahlulkitaabku xalaal bay idin tahay cuntadooduna dee waxa weeye cidlama taalle weel bay ku jirtaa ma ogtay weelkooda ayay ku jirtaa waxaa taasi marka ay tusinaysaa in la maydhaa inaanay waajib ahayn in la maydhaa waajib inaanay ahayn in wax maaragtay nijaasa la helo mooyaane waata kale waxaa kaloo ahlulcilmigu ay tilmaameen riwaayadda abi daawuudka ee xadiidkani uu leeyahay ayaa sheegaysa inay weelka ku karsadaan ama dheryahooda ay ku karsadaan doofaarka iyo khamriga iyo waxyaabaha noocaasa markaa sababta rasuulku yihi sala allahu alay wasalam iska maydha waxa weeye waa nijaasooyin baa markaa ku sugan oo waxyaaba nijaasa ayay ku isticmaalayaan ee ma aha inuu weelkoodu nijaas yahay ma aha qaala wuxuu yihi can cimraana bni xusaynin radia allaahu canhuma waxaa laga wariyey saxaabiga labadoodaba ilaahay raalliha ka noqdo isagiiyo aabihiibe oo cimraan ibni xusayn ibni cubayd alkhusaaci anna nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalam iyo wa asxaabahu asxaabtiisu tawada-u waxay ka weysaysteen min masaadati imra'atin mushrika haweenay mushrikada ah waxa weeye qarbadkeed ama sibraarkeed ayay ka weysaysteen muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay fii xadiidin طawiilin xadiid dheer iyada oo qidcada ama xadiidka intiisaasi ay ku sugan tahay waay xadiidka markaa uu ishaaraya alxaafid ibnu xajar waa xadiid dheer oo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen saaxibu minxat ilcalaamkuna waa kaa soo aroorinaya ase ahaatee arrinta sheekhuu yihi tawada-u waxay ka weysaysteen uu yidhi lafdiga sidaasi xadiidka kuma sugna sida bacdu ahlilcilmi ay baraarujiyeen inkastoo culimo badan xadiidka oo alxaafid ibnu xajar uu ka mid yahay lafdigan ay usoo rareen haddana xadiidka bukhaari iyo muslim lafdigani kuma sugna inay ka weysaysteen kuma sugna masaadaduna waa qarbadka weeye laba masaado ayaanay sidatay markaa xadiidka waxa ku sugani waa inay biyihii ay sidatay waxa weeyaan maaragtay wax ka cabbeen nin janaabo qabay oo u baahna markaa maydhina rasuulku sala allahu alayhi wasalam uu yihi idhab faafriqhu calayk oradoo waxa weeye biyahan dee kusoo maydho si aad daahir u noqoto biyahan kusoo maydho marka mar hadday biyihii cabbeen inay daahir yihiin ba halkaa laga qaadanayaa sidaasoo kale maydhashada layidhi ku maydho in la isticmaali karo lagu maydhan karaa laga qaadanaya mar hadday bannaanaatay in lagu daahirsado janaabada lagaga maydhiyo in la cabaaba in lagu weysaystaana iyaduna way bannaanaanaysaa oo wax dhiba ma laha waxaa laga yaabaa halkaa inuu ka dhalaaliyo alxaafid ibnu xajar iyo ahlulcilmiga kale xadiidka sidan markaa u dhigay marka xadiidka waa laga qaadanayaa in lagu weysaysan karo laakiin lafdigan ayuun baan ku sugnayn baynu nidhi waxaa markaa xadiidkani laga qaadanayaa ikhwaani weelka mushrikiintuna inuu isaguna markaa daahir yahay sida weelka ahlulkitaabku daahir uu yahay baa weelka mushrikiintuna hee isaguna uu daahir u yahay oo la isticmaali karaa lagu maydhan karaa lagu weysaysan karaa wahaakada qaala wuxuu uhi wacan anas bni maalikin radia allahu canhu ana qadaxa nabiyi hadhuubkii nebiga sala allahu alayhi wasalam ayaa inkasara wuu jabay jabistaasina inuu kurmay mayahayna dilaac bay ahayd sida lafdi kaloo bukhaariba sheegaayo fansadaca uu dilaacay inshaqa ee qadaxuna marka daalki iyo laxada la kordhigo marka qaafki iyo daalka la kordhigo waxa weeye waa weel un markaa wastaani ahoon aada u weyneyn fatakhada wuxuu ka yeeshay oo uu ka sameeyey makaana shacbi meeshii dilaaca silsilatan silsilad ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama ku sameeyey oo min fidatin fida ka ahaatay akhrajahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari baa saxiixa ku wariyey markuu ihi fatakhada makaana shacbi waxa markaa daahirku uu yahay inuu rasuulku sala allahu calayhi wasalama qudhiisu uu waxa weeyaan maaragtay silsiladan fidada ah ee hadhuubkii halkii uu ka dilaacay ku sameeyey sidaana waxaa markaasi ayiidaya hadalka ibnu siriin uu yidhi inahu kaana fiihi xalqaة min xadiidi faaraada anasu an yajcala makaanaha xalqa min dahab aw fida faqaala abu طalxata laa tugayirana shayئa صanacahu rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama fataraka marka inuu rasuulku sidaa u farsameeyuu sidaa ku sameeyey ayaa waxa weeye maaragtay laga qaadanaya waay xadiidkani walaalayaal wuxuu daliil u yahay weelku haddii uu dilaaco in markaa in yaroo fida ah dilaaca lagu kabi karo oo lagu awdi karo silsiladna waxaa looga cabiray wallaahu aclam sida silsiladda ayaa dee loogu tolay oo siday silsiladdu isu weydweydaarsan tahay ayaa fidadaasi dilaacii yaraa markaa loogu tolayoo xaggaa inta laga soo mudo oo sidaa loogu soo qabtaayo xaggana lagu soo qabanayo ilaa dilaacii yaraa uu awdmay ayaa sidaa waxa weeye loogu tolay waay arrintanna markaa waa arrin bannaan weeye sidaa rasuulku u sameeyey sala allahu calayhi wasalam waxaana ahlulcilmigu tilmaameen marka fidada lagu kabaayo weelka kaa dilaaca saddex shardi baa loo shardiya shardiga koowaad waa an takuuna yasiira inay noqoto fidadaasi in yar inay noqoto oo weelkaa marka horeba yaraa meesha yaruu ka dilaacay inta yaree fidada ahee lagu kabaya waa wax yaroo waynu garan karaa shardiga labaad waa an takuuna min alfida waa inay fido noqoto oo aanu waxa weeye dahab aanay noqon isaga dahabkii waxba laguma kari karo waxba laguma toli karo fa qaliiluhu wa kaiiruhu xaraam intiisa yar iyo intiisa badaniba isaga waa xaaraan dahabkuna waxaynu naqaanaa fidada uu ka sarreeya wuu ka qiimo badan yahay shardiga saddexaad waa an yakuuna lixaaja waa inay baahii keentay oo loo baahday fidadaa in weelkaa lagu kabo ama lagu tolo haddii aan loo baahnayn oo wax kale la isticmaali karo waxa weeye dee waa waxba laba isticmaali maayo waxba hee la isticmaali maayo weeye waxaa kaloo xadiidku ikhwaani daliil u yahay in haddii aan laba kuu roon yahay dhaqaalaha la ilaaliyo dhaqaalaha in la ilaaliyo ayuu xadiidku daliil u yahay oo shaygu markuu kaa yaro dilaaca un inaad tuurto dee maaha waa in waxa weeyaan maaragtay layska toltosho oo layska hagaajisto oo layska kabkabto oo haddii aan laba kuu roon yahay dhaqaalaha dee la ilaaliyo ilaan wixii dhaqaalu ku fadhiyaa soo maaha haddii qofkaasi qudhiisu xataa uu yahay mid aan u baahnayn oo aan dan ka lahayn wixii inuu iska tuuro ama khasaariya maaha waxaa la helayaa dad u baahan waa inuu sadaqadaysto cid u baahan oo iyadu hagaajisata waa inuu waxa weeyaan markaa siiyo baabu isaalati najaasati wa bayaaniha wuxuu kanina baabu yahay najaasada in la zuuliyo iyo caddaynta najaasada la caddaynayo najaasada walaalayaal in la suuliyaa waa shay waajiba weeye ee najaasaduna si guud waxay u qaybsantaa najaasatun xisiya iyo najaasatun macnawiya najaaso xisi ahoo la dareemi kara iyo mid macnawi ah oo aan la dareemi karin ama aan muuqan karin ayay u qaybsantaa najaasada macnawiga ahi waa gaalnimada iyo waxa weeye kufriga iyo xiqdiga iyo nifaaqa iyo waxyaabaha noocaasa iyo akhlaaq xumada weeyi waana ta ilaahay jalla wacalaa mushrikiinta uu ku sifeeyey inama almushrikuuna najaasun oo najaasadu hunaa annajaasatu almacnawiya weeye najaasada xisiga ah ayaa waxay u qaybsantaa iyaduna laba qaybood waa najaasatun xukmiya iyo najaasatun cayniya najaasatun xukmiya xaqiiqiyana waa laga cabiraa iyo najaasatun cayniya najaasatun cayniya waxaa looga jeedaa waa shayga markaa sidiisa nijaasta u ah sida saxaradii iyo baktigii iyo kaadidii iyo wixii la midka caynta markaa nijaasta ahi iyada da in la daahiriyaa suuragal maaha in caynta gebigeeda ay baabado ay meesha ka baxdo mooyaane dee si kale looma daahirin karo ha yeeshee najaasada markaa la daahirinaya loo jeedaa waa annajaasa alxukmiya weeyi oo waa meel ama shay daahir ahaa inay nijaasi ku dhacdo weeyi maradaadaasoo daahira baa nijaas baa ku dhacday soo ma aragtid waa in laga daahiriyo oo laga nadiifiyo weeyi halkaasoo daahir ahayd bay nijaasi ku dhacday waa in laga daahiriyo oo laga nadiifiyo weeyi waaye waxaa kaloynu baraarujinaynaa alaslu fil acyaani adahaara acyaanta iyo waxyaabaha markaa haddii allaba kuu roon yahay muuqda ama jurmiga leh waxaa ashal u ah inay daahiriyiin weeyi wixii najaasadooda ama inay najaasin sharcigu sheegay ayuunbaa najaas lagu sheegay can anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi su-ila rasuulullahi rasuulka ilaahay waxaa la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam can ilkhamri khamriga ayaa la weydiiyey tutakhadu khamrigaasoo tutakhadu laga samaysanayo khallan khal laga samaysanayo qaala wuxuu hi laa may yani arrinkaa lama samaynayo ma banaano akhrajahu muslimun muslim baa saxiixa kusoo saaray waay muslim ayaa saxiixa kusoo saaray xadiidkani ikhwaani wuxuu ka warramayaa najaasat lkhamri oo sheekhu waxa weeyaan markaa uu u soo arooriyey inuu caddeeyo khamrigu inuu nijaas yahay khamrigana dee waxaa la yidhaahdaa maa askara alcaqla waa wax kasta oo caqliga sirkhaamiya weeye oo caqliga markaa waxa weeye haddii allaba kuu roon yahay ee daboola waay sharaabkaasi caqliga bedelayaa ee maandooriyaha ahi wuxuu doonaba geedku doonaba ha ka samaysnaado mar haddii uu maandooriyey oo caqligii uu bedelay sharci ahaan khamri buu noqonayaa xaaraan ayaanu noqonaya cidda rasuulka sala allahu calayhi wasalama weydiisayna hadda xadiidku wuxuu sheegayaa su-ila waa la weydiiyey ase ahaatee waxaa dhici karta inuu abu talxa yahay oo riwaayadda abi daawuudka ayaa waxay sheegaysaa inuu abu talxa weydiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalama khamri ay agooni lahayd in khal laga dhigi kara iyo in kale dabadeetana rasuulku idhi ha ka dhigina markaa daadi uu ku yidhi sideebaa markaa khal looga dhigayaa khal waxaa looga dhigayaa in la farsameeyo haa in la farsameeyo oo tusaale ahaan lagu daro shay baa lagu daraya waxbaa lagu daraya haa waxbaa lagu daraya dabadeetana waxaasaa khamrigii beddelaya oo tusaale ahaan waxaa lagu darayaa basal ama waxaa lagu darayaa haddii allaba kuu roon yahay khamiir iyo khubus iyo wax la mid a ama inta harhka laga qaadaa cadceedda la geynayaa oo cadceeddaasaa markaa haddii allaba kuu roon yahay takhliilinaysa ama inta laga qaado cadceedda harhka la geynaya sida cagsigeeda la samaynayaa ama khal kale ayaaba lagu darayaa calaa kulli xaal waa in la farsameeyo weeye waa in hee la farsameeyo waay haddaba khamrigu inuu najaas yahay waxa weeye ahlulcilmiga badidoodu waa sida ay mareen oo waxay idhaahdeen waa nijaas khamrigu waa nijaas weeye waxaanay markaa u deliishadeen xadiidkan waxaa kalooy deliishadeen aayadda ilaahay leeya inama alkhamru walmaysiru walansaabu walaslaamu rijisun min camali shayaan rijsi baa ilaahay jalla wacalaa uu ku sheegay khamriga iyo waxyaabaha kaleba rijsiguna wuxuu ku dhacaa shayga mustaqdarka ah ee nijaasta ayuu ku dhacaa waxaa kaloo ilaahay yidhi fajtanibuhu ka fogaada ka fogaantaasina waxay keensanaysaa bay idhaahdeen khamrigii in laga durko oo la yska ilaaliyo layskuna daweyn maayo lana isticmaali maayo lana takhliilin maayo waana nijaas waa in si walba looga fogaado weeye bacdu ahlilcilmina waxay mareen khamrigu muxaram ha ahaada laakiin nijaas ma aha ya nijaas ma aha waxaanay markaa deliishadeen wax caddaynaya inuu najaas yahay wax caddaynaya ayaan markaas soo aroorin wax daliiloo ku cadi ma jiro walaslu fi lashyaai adahaara ashyaadana waxaa asal u ah inay daahir tahay ilaa daliil la helaayo waxaa kaloo waxa weeye soo aroortay rasuulka sala allahu calayhi wasalama markii khamriga la xarimay saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim waa kuwii wixii khamri ay hayeen daadiyey ee haddii allaba kuu roonyo wadooyinkii madiiniyo duruqdeedii sidaa ugu saydhiyo ku daadiyey hadday nijaas ahaan lahayd waxa weeye dee wadooyinka waa laga basrin lahaaye wadooyinka iyo meelaha dadku ay marayaan lagagama daadiyeen bay idhaahdeen waaye waxyaabo kalena way xujaysteen amaa aayadda qur-aanka ah ee ilaahay jalla wacalaa uu rijsiga ku sheegay inuu khamrigu rijsi yahay oo shay qurun ahoo xun uu yahay way jirtaa oo muxaram ah ha yeeshee taa laga qaadan maayo inuu nijaas yahay laga qaadan maayo waayo asnaamtiiba waxa weeye iyada qudheedu waa rijsi weeye haa iyada qudheedu waa rijsi weeye shayguna sideedaba waxaynu baraarujinaynaa qaacidaynu halkaa baraarujinaynaa shaygu inuu muxaram yahay uu xaaraan yahay ma keensato mar kaste inuu nijaasna yahay shaygu haddii uu nijaas yahay waana xaaraan oo nijaastee lama isticmaali karo laakiin shaygu haddii uu xaaraan yahay inuu nijaasna yahay mar walba ka dhalan mayso asnaamta aynu sheegaynaa hadda waa xaaraan waxa weeye lama isticmaali karo dee waaba asnaam laakiin nijaas maaha waxyaabo badan oo sidaasahoo waxa weeye xaaraana laakiin aan nijaas ahaynina way jiraan sidaa awgeed masalada markaynu soo ururino waxaa xoog badan wallaahu aclam khamrigu inaanu nijaas ahayn laakiin waa shay markaa xun oo qurun ah oo aad iyo aad markaa looga fogaanayo la yska ilaalinayo wey lamana takhliilin karo oo farsamo ama sunci aadami laguma takhliilin karo haddii la takhliiliyana xeeladaysi bay noqonaysaa xaaraantii loo xeeladaysanayo ayay noqonaysaa xaaraantii in loo xeeladaystaana ma banaana ase ahaatee hadday iyadu ka waran waxa weeye iyadu haddii takhliilka sideeda markaa ay ugu sifowdo ka waran iyadoo bani aadam aanu farsamaynin ya ka waran ta noocaasa waxay ahlulcilmigu idhaahdeen low takhallalat binafsiha biduuni ficli faacilin yani laa xaraja fiiha wax dhiba ma laha bay idhaahdeen ha waayo sharkii iyo wixii lagu sirkhaamayey ee xaaraanta ka dhigayey balaayadii ku sugnayd ee xaaraanta ka dhigaysay way ka baxday markaa dhib malebay idhahdeen haday sideedu iyada sideedu markaa u takhliilka markaa ugu sifowdo wa canhu ay wa can anasin qaala wuxuu ihi lamaa kaana markii uu xasilay yowmu khaybara maalinkii khaybar markii uu xasilay oo kaanadu halkan waa taamma weeye kaanadu marka ay taamka tahayna uma baahna waxa weeye khabar uma baahna waduu tamaamin maa birafcin yaktafi lamaa kaana markii uu xasilee uu dhacay yowmu khaybara maalinkii khaybar amara rasuululahi rasuulka ilaahay wuxuu faray sala allahu alayhi wasalama abaa alxa saxaabigii la odhan jiray abaa alxa ayuu faray abaa alxata alansaari magaciisana waxaa la odhan jiray zayd ibnu sahl ibnu laswad fanaadaa inuu dhawaaqa ayuu markaa faray oo fanaadaa wuxuu ku dhawaaqay ina allaha ilaahay iyo wa rasuulahu rasuulkiisu yanhayaanikum waxay idinka reebayaan can luxuumi lxumuri alahliya ay can akli luxuumi lxumuri alahliya dameeraha dadla joogta ah ee dadka la joogay dadku ay dhaqdaan hilibadeeda cunisteeda ayay markaa reebayaan fa innahaa maxaa yeelay iyadu rijsun waa qurun weeye muttafaqun calayh waa mid markaa qurun ah oo mustaqdar ah weeye bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay yowmu khaybarkaa xadiidku uu sheegayaa waa qaswatu khaybar weeye waxaanay dhacday sanadii toddobaad ayay waxa weeyaan markaa dhacday waay xadiidkana waxaa laga deliishaday oo shaykhu uu soo arooriyey najaasat alxumuri alahliya ha alxumur miimka iyo xadaba waa la godaya alahliyana waxaa loo yidhi oo ehelka loogu nisbeeyey alxumur alwaxshiya ayaa la yska saarayaa taasiyadu waa xalaal ta haddii aan laba kuu roon yahay xaaraanta ahay rijsiga ahi waxa weeye waa alxumuru alahliya weeye waay marka xadiidku wuxuu daliil u yahay haddii aan laba kuu roon yahay alxumur alahliya hilibadeedu iyo dhiiggeeda iyo haddii aan laba kuu roon yahay kaadideeda iyo saaladeeda iyo waxyaabahaasina waa la mide inuu nijaas yahay ayaa laga qaadanaya ha inuu nijaas yahay baa laga qaadanaya waayo rasuulku sala allahu alayhi wasalam wuxu uhi fa inaha rijsun buu yihi waay taana ahlulcilmigu da iskuma khilaafsana oo way isku waafaqsan yihiin ha yeeshee waxaa la ysku khilaafsan yahay oo waxa weeyaan maaragtay lagu kala duwan yahay ka waran dhididkeeda iyo hambadeeda ka waran iyo candhuufteeda ama caliyadeeda waxaan afkeeda ku yaalla balada ka waran oo waxyaabaha aynu sheegnay buu la xukun noqonaya mise la xukun noqon maayo laba madhab ahlulcilmigu ay ku leeyihiin bacdu ahlilcilmi waxay idhaahdeen waxay hambayso dameerahaasi la dhaqday ahligaahi iyo candhuufteeda ama aynu nidhaanahay waxa weeye caliyadeeda iyo haddii aan laba kuu roon yahay dhididkeeda waxaasoo dhammina waa nijaas bay idhaahdeen waxaasoo dhami waa nijaas bay idhaahdeen waay bacdu ahlilcilmina waxay idhaahdeen maya waxyaabahaasi waa daahir weeye waana sida jumhuuru ahlilcilmi ay mareen in waxyaabaha aynu sheegnay ay daahir tahay waxaana macruufa wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam dameeraha waa la dhaqan jiray waana la fuuli jiray waa la isticmaali jiray haddii markaa dhididkeedu uu nijaas ahaan lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalama wuu caddayn lahaa wuxuu odhan lahaa waxa weeye ee dhididkeeda waa nijaase waxaa saartaan iyo markaa fuushaan iyo dee waa nijaasa iska maydha ayuu odhan lahaa wa taakhiiru lxaajati can wa taakhiiru lbayaani can waqti alxaajati laa yajuusu fii xaqih ha waxaa loo baahan yahay caddayntiisa in wakhtigiisa uu ka dib dhigaana rasuulka sala allahu calayhi wasalama umay bannaanayn bilijmaac waayo waxyiga ilaahay usoo dhiibay inuu dadka gaadhsiiyo ayaa markaa waajib ku ahayd oo saarayd mar haddii dameeraha la isticmaali jiray rasuulkuna aanu odhan sala allahu alay wasalam waxyaabahaasi waa nijaas inaanay nijaas ahayn ay daahirata baa laga qaadanaya waxaa kaloo aynu hore u soo maray xadiidkii markaa bisada ka warramayay markaynu sharaxaynay in looga qiyaas qaatay baqasha iyo dameeraha ahliga ah iyo waxyaabahaasi ee aliifka ah ee dad ogolka ah isla markaana loo baahan yahe la isticmaalo oo hambadoodu iyagana ay daahir tahay iyo wixii afka ay geliyaan iyo waxyaabaha noocaas ha yeeshee dhiigooda iyo haddii alaba kuu rooyo saaladooda iyo kaadidooda iyo hilibkooda iyo waxyaabahaasi waa muxaram weeyi oo haddii la gowraco miyaanu hilibkoodu noqon ahayn waxa weeye mid maaragtay daahira dee maya ma noqonayo waayo waxyaabaha gawraca dee ku daahiroobaya ayaan ahayn wax cunaanay ahayn oo dee waa muxaramba weeye waa tahay qaala wuxuu uhi wacan camr bni khaarijata radia allahu canhu qaala waxaa saxaabigaasi laga wariyey inuu yidhi khatabanaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay ayaa wuxuu noogu khudbadeeyey biminan mina ayuu noogu khudbadeeyey walxaal huwa isagu calaa raaxilatihi hashiisii uu saaran yahay wa lucaabuhaa caliyadeeduna yasiilu wuxuu ku soconayey oo uu ku da-ayey calaa katifi garabkayga ayuu ku da-ayey akhrajahu axmedu axmed baa soo saaray watirmidiyu tirmidina wuu soo saaray wa saxaxahu waanu saxiixiyey xadiidkan markaa alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey sanadkiisana dacfi baa ku sugan laakiin wuxuu leeyahay duruq iyo shawaahid buu leeyahay sidaa awgeed baa tasxiixa tirmidi uu saxiixiyey waxaa laga yaabaa inay tahay liajli shawaahidihi lkaiira shawaahidda markaa badan ee uu leeyahay darteed waxa kaloo arrinkan oo kale uu ka asaxay cabdilaahi bni cumar radia allaahu canhu ardaah oo wuxuu lahaa sida bayhaqi wariyey qisadii xajka wa inii taxta naaqati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yamusunii lucaabuhaa asmacuhu yulabii bilxaji hasha rasuulka hoosteeda ayaan ku sugnaa buu lahaa cabdilaahi bni cumar lucaabkeeda ama dhareerkeeda ayaanay taabanayey talbiyada rasuulka ayaanan maqlayay sala allahu calayhi wasalam waaya lucaabku waa waxaan afka dee ka soconaya neefka xoolaha afkiisa marka waa dhareerkii weeye dadka had iyo jeer dhareer la ydhaah xoolaha had iyo jeer waxaan filayaa in la ydhaahdo calyo caliyada in laga cabiraan filaya inta badan oo dhareer laga cabirin sida badan xadiidku walaalayaal wuxuu daliil u yahay geela caliyadiisu inay markaa daahir tahay oo wax dhiba aanay lahayn waxaa kaloo geela la mid ah xayawaanka kale iyaguna markaa la isticmaalo sida lo-dii iyo adhigii iyo xayawaanka kale ee ma'kuululaxmiga ah hilibkooda la cuni kara sida ugaadhi oo kale iyaguna waa la midoo caliyadooda iyo markaa dhareerkoodu waa kuwa daahira weeye xadiidkan ayaa u daliila sida xadiidkani daliil ugu yahayna waxa weeye markii hashu ay ku dhareerisay rasuulku sala allahu calayhi wasalama dee waxay u badan tahay inuu arkayey kumanuu odhan waxa weeye iska hagaajiyo markaa iska nadiifi waxaan waa nijaas dhareerkan hashuye iska nadiifi rasuulku kuma odhan sala allahu alay wasalam hadduu nijaas ahaan lahaana wuu u caddayn lahaa haddii laba yidhaahda rasuulku ma arkayn sala allahu calayhi wasalam ama ma ogeyn na dee ilaahay baa jalla wacalaa ogaa wamaa kaana rabbuka nasiya ilaahay jalla wacalaa wuu u waxyoon lahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa uu sheegi lahaa arrinkaa xukunkiisana wuu caddayn lahaa sidaa awgeed waa daahir waxaad ka warantaa taa garanaye xoolahan markaa xayawaankan hilibkooda la cuno bal hadda waxaad ka warantaa saaladoodii iyo kaadidoodii ka waran dhareerkoodii iyo caliyadoodii garanaya inay daahirtae ka waran fadalaadkoodii kale ka waran ahlulcilmigu labada qowl bay ku leeyihin oo bacdu ahlulcilmi baa waxay idhaahdeen waa markaa waa nijaas weeye waana madhabka shaaficiyadu sida uu yahay laakiin sida ahlulcilmi badani ay mareen saxiixana ah waa daahir weeye xoolaha markaa hilibkooda la cuno iyo ugaadha iyo waxyaabahaasi saaladooda iyo kaadidooda labaduba waa daahir wey wax dhibana ma laha waxyaalaha taa ina tusaayana waxaa ka mid ah rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama ee kaadida geela waxbaabuu ku daweeyo nimankii daltabyaystay ama calooshu xanuuntay waa kuu yidhi markaa geela dhalay caanihiisa iyo kaadidiisa isku darsada sidii baanay sameeyeen arrintaana waxa weeye way ku caafimaadeen oo way ku bogsadeen marka hadday tahay shay nijaasa hadday ahaan lahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalama kaadidaa waxba kuman kuma daweeyeen waa ta kale ee xoolaha la dhaqanaayo ee la maalayo ee lagu dhex jiro in la idhaahdo kaadidoodu iyo saaladoodu waa nijaas dee dhibaato iyo cusri badan baa ku sugan soo maha waxaynu naqaanaa geelo oo kale kadaalika adhigu markuu kaajaayo marar badan candhada ayaa kaadidii waxa weeye ay ku socotaa soo maha marka waxaa dhacaysa qofkii waxa weeye dhisa lisaayey inuu waxa weeye maaragtay dee kaadida uu faraa la galo soo maha waxaa mararka qaar dhacda weelka qudhiisa inay kaadidaasi ku daadato weelkaa lagu lisayo ayaa dhacda marka haddii la idhaahdo kaadidaasi waa nijaas ya sidaasoo kale digadan iyo saaladan iyo waxa weeyaan maaragtay haddii allaba kuu roon yahay waxan iyo dhiriqdan iyo waxyaabahan haddii la yidhaha waa nijaas dee dhib badan baa lagala kulmayaa waxay noqonaysaa mar kastoo kaadidaasi qofka ay ku dhacdo inuu isdaahiriyo inuu gacmihiisii maydho inuu biyo iyo dee maaragta wax daahiriyo isla daba taagnaaday noqonaysa taasna dee cusri iyo culays badan baa ku sugan weliba waxaynu baraarujinaynaa dadkeenna xoolaha dhaqda in badan baa arrintaa dhibaata ay ka soo gaadhay oo dee had iyo jeer cilmiguna uu iskaga yariyo dee jahli baa ku badan shaydaankina meesha wuu joogaa xoolahaana waxay maqleen kaadidooda iyo saxaradooduba waa nijaas bay maqleen dabadeeta maxay samaynayaan wuu iska wadayaa salaaddii wuu iskaga tegaya marka la idhaha maxaad u tukan weydeyna wuxuu leeyahy niyo biyana waan waaye dee kaadi baanan ku dhex jiraaye candhadiibaa kaadil oo markaan daba mara ayuu igu saydhayaa oo haddii alaba kuroon gebigaygu waa nijaasaysana maxaan tukadaa biyana ma hayo waana nijaasaysanay buu ka odhanaya moogta waxaa lagaa yidhi xoolaha fadalaadkoodaas nijaasba ma aha soo ma aragtid nijaasba ma aha sidaa awgeed waa inuu qofku ilaahay ka cabsado uu maaragtay cibaadaysto oo waxa weeyaan maaragtay arrintaa ku dadaalo axaadiidtaa aynu soo maraynay sida xadiidka anas ibnu maalik ee sheegaya rasuulka ayaa la weydiiyey khamriga khalma laga dhigi karaa iyo xadiidka markaa sheegaya abu haclabata alkhushani ee uhi rasuulkaan weydiiyey sala allahu calayhi wasalam ah waxaa laga qaadanayaa saxaabadu siday cilmiga ugu dadaali jireen cilmiga siday ugu dadaali jireen iyo inay diintooda waxyaabaha ku saabsan rasuulka weydiiyaan sala allahu calayhi wasalam ilaahayna wuxuu ihi faas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun innagana kudayasha wanaagsan baa inoogu suganoo waa inaynu cilmiga markaa iska saxno oo culimmada iyo cidda inagu dhaanta ee garanaysa aynu ula tagno aynu waxa weeyaan markaa diinteenna wixii aynaan garanayn cidda garanaysa weydiisan weydiinno ilaahay subxaana wa tacaala cilmiga haynoo furo camalkiisana ilaahay subxaana wa tacaala haynoo fududeeyo khayrkiiyo wanaagala inahay hayna waafajiyo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuub ilayk wuxuu leeyahay dadka qaar baa ku daweeya xanuunka kixda la idhaahdo caanaha dameeraha kolley intaynu ognahay caanaha markaa dameeruhu ma banaana sida hilibkoodu aan u bannaanayn ba caanahooduna aanay u bannaanayn wax muxaramana ilaahay subxaana wa tacaala dawo inoogama dhigin markaa kolley aniga qudhaydu waan arkay mararka qaar laakiin wax arrintaa markaa bannaynaya ma garanayno wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين